Kulankan oo looga hadlayay sidii loo caawin lahaa dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland, waxaana soo qabanqaabiyay urur ay ku mideysan yihiin dadka baahiyaha gaarka qaba ee Aragtisoor. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay ganacsatada magaalada Hargeysa, dhalinyaro, haween iyo marti sharaf kale. Gudoomiyaha ururka dadka baahiyaha gaarka qaba ee Aragtisoor, Mudane Cabdixakiin Cali Aadan ayaa ka warramay ujeedka kulanka. "Ayaanu ku fikirnay inaanu sameyno kulan dadweyneed oo isugu imanayso dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan haddii noqon lahayd dowladda, haddii isbiisha kala noqon lahayd, iyo haddii noqon lahayd dhammaanba dadweynuhu kaasoo lagaga hadlayo kaasoo lagaga hadlayo dadkan sidii loo caawin lahaa bisha barakeysan ee Ramadaan. Cid kastoo khayrka jecel iyo cid kastoo jecel samafalka inuu gaadho barnaamijkan ayaanu jecelnahay." Qaar ka mid ah marti sharafkii kala duwanaa ee ka qayb gala kulanka ayaa bulshada ka codsaday in laga qayb qaato caawinta dadkan. "Dowladda, hay'adaha, ummadda oo dhan waxaa qofkii wax yar heli karaya waxa uu awoodo inuu gudbiyo ayaa muhiim ah. Waayo Nabigeena salawaatullaahi wasalaamu calayh wuxuu ina leeyahay ittaqu nnaara walow bishiqi tamra." Maanta waa maalin qof kasta ay waajib tahay inuu maaragtay aqoonta wax dhigto oo ay laba laabsan tahay oo ay taba laabsan tahay sadaqada
Khaaska ka dhigno dadka aragna kulanka waxaana insha Allah bisha Ramadaan oo qorshaysan inaan maaragtaanay boqolkiiba konton inta aanu qaybinayno aanu ka dhigno dadka aragna naafadaka ah.
Kulankan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii lagu caawin lahaa dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool magaalada Hargeysa.